Halkani waa raadiyaha Ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujada gaaban ee dhererkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahertz. Saacadda Geeska Afrikada Bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo. Waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org.
salaan iyo sacabo furan kusoo dhowaada akhyaarta hawada nagala socotaay waa shan iyo labaatanka bisha sideedaad ee sanadka laba kun iyo labaiyo toban kuna soo dhowaada barnaamijka madadaalada ergo oo maanta oo kale ooxada aad dhegaysataan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a nin ku shaqaysta xayeysiiska alaabaha baafinta iyo ogeysiiska oo ku nool magaalada beled xaawo waraysi ayaan idinkaga haynaa waxaad sidoo kale maqli doontaan waraysi ku saabsan nin ilaa toddobaatan iyo shantii ku shaqaysanayay miisaanka dadka lagu cabiro oo ku nool magaalada muqdisho xubinta googaalaysiga ayaad sidoo kale maqli doontaan oo maanta laga soo diray magaalada garoowe sheekadii lama huraan barnaamijka tiknolojiyadda kama marna heesaha iyo weliba waxyaabaha kale aan idinkugu talagalay ee barnaamijka qaybta ka ah balse marka hore kusoo dhowaada warka maxkamadda sare ee maamulka puntland ayaa toddobaadkan xukun dil ah ku riday saddex eedeysane oo loo haysto dilka iyo kufsi ay u geysteen caasho ilyaas aadan oo saddex iyo toban sano jir ahayd bilo ka hor dacwadda oo socotay dhowr bil ayaa maxkamadda sare ay soo gebagabaysay maalintii khamiista ahayd ee lasoo dhaafay kufsiga iyo dilka oo horaantii sanadkan ka dhacay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa soo maray marxalado kala duwan qaar eedeysanayaasha ka mid ah ayaa qiftay in dembiga loo haysto ay geysteen siihayaha xilka guddoomiyaha maxkamadda sare ee puntland ayaa ku dhawaaqay xukunkaasi wuxuuna yidhi maxamed faarax maxkamaddu waxay ayiday xukunka tirsigiisu yahay ma ra'ga na boqol shan iyo toban laba kun sagaal iyo toban kana soo baxay soona baxay soddonka bishii lixaad laba kun sagaal iyo toban maxkamaddu waxay cusubtay shareecada islaamka iyo qodobada qaanuunka سورة المائدة آية سبعة سدحات سورة البقرة بقول تدواتني تدوا بقول تدواتني سدات كتاب كان نظام القضاء بقول سداتني الشر وضفض قانونك أفر بقول يفو صدح بقول سباشن سدات أفر بقول يفرتن أفر بقول صدن أفر koox dhakhaatiira iyo howlwadeenno caafimaad oo ka socday ururka dhakhaatiirta galmudug ayaa adeegyo caafimaad oo bilaash ah ka fuliyey toddobaadkan deegaanka ceeldibir oo gaalkacyo u jira boqol iyo siddeetan kilomitir xogayaha ururka dhakhaatiirta galmudug doctor cabdirasaaq maxamed cali oo ka mid ahaa dhakhaatiirta tegay deegaankaasi ayaa sheegay in xanuuno kala duwan ay ka daaweeyeen dadka ku sugan deegaankaasi deegaankaasi waxaa la sheegay inuusan lahayn xarun caafimaad balse cabasho uga timid ururka dhakhaatiirta galmudug dadka halkaasi ku nool kadib ayay u sameeyeen adeegyo caafimaad oo kala duwan oo bilaash ah walaa cudurka ugu badan afrage ahaan markaan isku darno waxay noqonayaan cudurada oo ku dhaca digestifeka ama dheebshiidka ama cudurkan soomaalida u taqaano shubanka oo kaleeto inkastoo shubanada qaar ay halis yihiin qaarna ay kala roon yihiin marka laakiin celcelis ahaan nambarkii aan qabanay waxa u badnaa shubanka shubankana waa cudur si fudud lagu kala qaado laakiin si fudud loo daaweyn karo lagana hortegi karo marka cudur ku soo xigana waxaa cuduradan ku dhaca burkiitooyinka iyo feeraha ku dhaca sidoo kale cudurada feeraha dhexdooda waxaan kasii aragnay kiisasaan uga shakinay inay yihiin t b oo ayaga laftirkooda aan kula talinay inay tagaan isbitaal gaalkacyo si loogu sameeyo baaritaan oo loo kala caddeeyo waxa ay yihiin annaga baaritaan oo advinsada oo fiican midowda yurub ayaa sheegay in waddanka burundi ay u qorsheynayaan siinta lacag ka badan afar boqol oo kun oo yuuro ah si ay ugu xoojiyaan dadaalada ay ugu diyaargaroobayaan ka hortagga fayruska ebola cudurka ebola oo ku faafaya waddanka kongo ayaa laga cabsi qabaa in uu ka dilaaco waddamada dariska la ah dalkaasi oo cabsi xoogani ay ka jirto waxaana midowda yurub ay tallaabadan u qaadeen si hay-adaha dowladda iyo kuwa gargaarka ay xal ugu helaan cabirka cudurkan kristos oo midowda yurub u qaabilsan isku xirka barnaamijkan ayaa sheegay in la dagaalanka cudurka keliya aysan ahayn in la daaweeyo dadka uu ku dhaco hase yeeshee ay wax ku ool tahay in ka hortagiisa loo qalab qaato warkaha waad kala socoteen idaacadda ergo khiyaartana dhegaysanaysaa xilligani waa naga intaa ciddii uu warkani sheegay waxay mar kale ka heli karaan barta aynu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka madadaalada ergo
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
waa tahay akhyaartana dhegaysanaysaay intaasi haddii aanu kaga tallaabno warka weli waxaad nagala socotaan idaacadda ergo idinkoo naga dhagaysanaya mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitriban dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socon kara qaar ka mid a efemyada halka dadka adeega internetka heli karana ay naga dhagaysan karaan radio ergo dot o r g haddii aan guda galo barnaamijka madadaaladana aan ku bilaabo hees uu ku luqeynayo fanaanka xasan aadan samatar abaadirow soo ururi caasha أما تقدسيديو أبدي بقى شايف كراي وأنا Tuma oran ilalan, kumagna ayaman. سليبات وما أوران إلالات ومغنى أيامهن أما لدى مقنيق مري أنا أما لدى مقنيق مري ayaan maqan sheekii loo irkanayo abaadiro ka uruuraca shaqahuha ayaan maqan sheekii loo irkanayo abaadiro ka uruuraca shaqahuha
waa hagaaga khiyaaray heestaasi inta ah inoo joogto welina erge ayaad nagala socotaan iminkana beled xaawo magaalada beled xaawo waxaa ku nool faarax aadan gaaroodi oo loo yaqaano dhaashane wuxuu muddo badan ku shaqaystaa alaabaha la xayeysiiyo baafinta iyo weliba ogeysiisyada magaalada ayuu waxa uu kula dhex wareegaa makarafoonno iyo codbaahiyeyaal isaga oo dadka u sheegaya markaasi xaaladda jirta ama goob ganacsi xayeysiinaya waxaa la kulmay waraysigana la yeeshay weriye ibraahim habbi harqaan laan ahaa sharqaankaan toli jiray gabdhahaan qurxin jiray wiilashaan qurxin jiray saraawiisha dharkaan u tali jiray xarfadaasaan lahaa harqaan laan ahaa waxaa laga soo baxay macnaha hawshaanaa ii fududaatay oo aan iska macaansaday kadibna bulshadii markay arkay inay aada baahidaa ugu qabtay idaacad yaan iska dhexgalay oon idaacad iska noqday maxaa kugu dheliyey in aad harqaankii xirfadii aad harqaanka dharka la tolaayo aad lahayd oo inaad ka soo baxdo oo aad tan soo gasho maxaa kugu dheli waxaa igu dheliyey bulshada baahi ay u qabtay waaye wax allo wixii baadi oo ka dhuma wixii cusub oo imaado sida dhakhaatiirtao kaleeto cusub sida hay-adaha sida waxyaalo badan ayaa igu dhaliyay dadkiibaa i kiciyey waxay yidhahdeen niihow idaacad noo noqo wareegta gurguurta oo wax walba noo sheegto harqaankaa iskaga kac fadhigaan badan baabasirigiisa kugu ridle
gartay marka qalabka aad ku shaqayso oo aad dadka ku gaarsiiso waxyaabaha aad doonayso inaad u baahayso intee waa meegarfoonna iyo sumaacado waaye oo coddaa dheer ayaan u qaataa marka waxaa idhaahdaa waa idaacadda wareegta gurgurta goob walba istaagta beled xaawo websitekeedu yahay w w w dhashana somalia at muslim dot com wixii cusub aan idiin sheego dhegaysta dhegaha fura fura dhegaha dhakhaatiir heer caalamiya imanaya meel cusub baa la furay oo shoobila caalami ah qalab waxaa la keenay nairobi aad uga baahdeen ama muqdisho ayaa la keenay ood ka heli kartaan magaalada gudaheeda waxyaalo cusub wixii baadi ahna waa u ururiyaa waa u helaa marka waxaa hadda aad sheegayso o aad dareerinayso waa xayeysiin aad u samaynayso dadka dadkaas
ka waran beled xaawo waxaa ka soo shaqeeyey idaacado maxalli ah intii idaacadahaas maxalliga ay joogeen wax saameyn oo shaqadaada ay u geysteen ma jira maya uma ayna geysanin iyaga laftooda way ii yeereen waxay yidhahdeen kaale nala howlgal oo nala shaqey bay yidhahdeen haddana aniga waxaa idhi macquul maaha inaan idinla shaqeeyo anoo madax bannaan oo magaalada jeceshaha caadi aan u shaqaysanayaa dadka qaab noocee ah ayaad adeegyada ugu samaysaa ma waxaa jira lacago go-an oo aad qof walba ka qaadayso oo aad xayisiin ama waxaa u baahinayso ama way ku kala duwan yihiinoo midba sida jeebkiisa uu qoyan yahay baad wax uga qaadataa qaab noocee aad wax u kala qaataan haddana ma derbidii inta aadu shaqada bilaabin oo aad howshaada gudagelinayay lacagtii la bixinaya miya qaabka waxyaadii sharax haa saaxiibow qaaliyow waxa waaye marka u horrayso waxaan u jaray toban dollar inaan maalinka ugu shaqeeyo gelinka hore iyo gelinka dambe oo howlihii aan ugu fuliyo waxa ay ii dirsadeen oo si hufan aan ugu sheego bulshaweynta marka waxayna ka gartaan bulshadaas inaan u adeegay macnaha sida hadda iskuullada oo kale madrasooyinka oo kale caafimaadka oo kaleeto bulshaweyntaa iskugu imaada waxay yidhahdaan dhaashanaa na soo diray oo na soo tilmaamay idaacadda wareegta ayaa noo soo sheegtay markaa dadkii aad bay ugu farxaan howlqabadkayga waan iskugu imaadaa meel la kala istaaga lama arkaayo qofka intaada adeega u qabanin yuu lacagta yaa bixin- lacagta ka qaata haa Waa gartay.
ilmo rajooyin ahaya ilmaha rajooyinka ah waxaa waaya fuuf markaan idhaahda sumaacadda codkeeda ay maqlaan dabkay sidayaan way holcinayaan digsigay saarayaan marka waxaan idhaahdaa waxooda waa in jeebka aan ugu hayo aan u geeyo way qoslayaan marka dadka Ilmaha ku biilataa.
Ah, ilmaha ku biisaa carruurtaada waa imisa waxaa waaye, hadda waxaa ii jooga eh, laba wiil iyo laba gabdhood baa ii jooga Eh, caruur kalena way jiraan oo maraykan ka jirto shan daaci ah maraykan ka jirto shaqadan hadda haatan aad ku jirto moogi oo dadka aad wax u baahinayso moogi shaqo kaloo eh, ka baxsan oo banaanka aad ka qabato ma jiraan maya banaanka aada uma badno shaqo banaanka iga imaado aada uma badno laakiin gudaha way igu filanba gudaha shaqooyinka aan ka haya hadda waxaa waaye hadda shaqaan haya markaad ii yeeraysay Eh, ilmo ilmo dhumay seed ku baahisaa ayaga ilmaha lumay waxaan ku baahayaa walaalaha islaamka waxaan ka rajaynaynaa ubadka baadida ah oo dharka noocaasa qabay oo shan jirka ah toddoba jirka sideed jirka ah ciddii aragtay inay si degdega usoo gaarsiiyaan idaacadda wareegto gurguurta oo telefoonkeeda yahay seven soddon iyo lix soddon iyo lix labiyo toban degdeg ugu yeera xayisiimahana xayisiimaha tukaamadana waalidkii dhalayna way barooranayaan bal lagu caawiya inaad noo soo sheegta xayeysiinta goobaha ganacsiga waxaa waaye goob ganacsi oo la keenay shubinno cusub iyo qalab cusub oo aad u baahnaydeen ood u raadsan jirteen meelo fofog haddana gudihiina la keenay meel hebel baana laga furay aargadaa laga ag furay halkaa dukaankaas hebel hebel baana kugu soo dhaweynaya qalbi furan gacmo furan isagaasaad u tegaysaan wax kastana weydinhayaa ikaadi marka aad baa u mahadsan tahay Eh, eh, daashani marka eh, microfonka waan ka tala baxnay waraysigii aan noo soconayo Eh, shaqadan intii aad ku guda jirtay wax caqabado aad eh, wax caqabadaa oo aad kala wajahday haddii ay jiraan wax caqabad ah oon kala kulmay oo dhibaato ah walaysan jirin Ee, socodkaas iyo wareeggaas balna daawaan baa u arkaaba aniga xag ilaahay iga siiya waan dhididayaa jiiro walbaad gashaa jiirin walbaan gelayaa gees ilaa gees afar suuq baan leenahay oo bulshada ku badanta afarta suuq baan istaagaa oon idhaahdaa waay kan idaacadda wareegta waxaas cusub baan idiin sheegayaa Ee, ogaada hadday idinka qarsoonaayeen codka ka horna xabeeb iyo waxaas maya xabeeb ma yeesha aniga codkaygiisa mar kasta waa furan yahay open waaye cod furan baan leeyahay oo fasiixa xataa haddaan subacadda wadan dadku ii yeereen dhaashano maxaa dhacay subacadda maxaa u dhintay wixii cusub loo sheeg maxaa ku soo kordhay magaalada ay leeyihin dadka bulshada aad ii jecel dhaashano maxaa cusub maxaa soo kordhay maxaa degmadaan ku soo kordhay haa marka xitaa wararka waa u sheegtaa miya waan u sheegaa haa markiiba haa Waraya.
haa waan u sheegaa waxaasaa kusoo kordhay waxaasaa jiro sumacadihii sumacadna waa raadinaya marka kuwan yararka ahaa hadda ugu ad adeegaa kuwa waaweynaan marka u baahnaan lahaa buurxa waa liigu imaada anoo hurdayaa lii kicinaya baabuuraa lii keensanaya istaagaa lii leeyahay tuulaa lii geenaya waxaan ka furnayn madaraso waxaan leeyahay hooya aabe barbaarta soo kacaysa waxbara aan barwaaqo gaarne badanada iyo biriganagana khayraad baa ka buuxa barbaartii soo bixin lahayd waxbara waxbara aan barwaaqo gaarne
haddii aad joogto cadaado iyo deegaanada u dhow maalin walba raadiyaha ergow waxaad ka dhegaysan kartaa f m-ta idaacadda codka gobollada dhexe saddexda ilaa afarta galabnimo
waxaa inoo soo socda qodobo kale balse aan ugu horeyno xubinta gogaalaysiga oo toddobaadkan laga soo diyaariyey magaalada garoowe waxaa soo jeedinaya maxamed saalax
kulanti wacan dhegaystayaal magacay waa maxamed saalax kuna soo dhowaada xubinta gogaalaysiga ee idaacadda codka biniaadantinimada ergo waxaa maanta marti inoo ku ah oo igala qeybgelaya bashiir cabdulqaadir suuley iyo cabdiraxmaan siciid khalaf ee soo dhowaada labadiinuba aan bashiir ka bilaabo Ee, bashiirow su-aashaada koowaad ee gogaalaysiga weydiinaysid cabdiraxmaan siciid khalaf maxay tahay amaadsantaa maxamedow bahda ergana waa salaamaya iyo dhegeystayaasha guud ahaan weydiinta koowaad ee aan saaxiibka weydiin doono waxa weeyaan horta goga ciyarle awr madoobe abaar qooq jawaabtaas waa dheriga waa jawaab saxa googa maxaa weydiinaysid googa xerada arigana waa wada god god la galana malah jawaabtaas waa mareegta waxraa lagu xirxiro waad garatay goga ciyarle dudumo yar hoosteed dumarka ugu lagaday jawaabtaas waxaan u malaynayaa waa hurdada googa waxaad sheegtaa markaan gurigeenna soo gala waxaan arkaa aabbahay oo hooyaday cunahaya jawaabtaas waxaan u badinayaa inay tahay aqalka baadiyaha marka loo laabto dhigta iyo udubka waad garatay googa waxaan ku weydiinayaa in jir mara sideeda qabta oo mara sagaala huwan oo wiil daadihinaysa oo maroodi dhegta haysa oo riyadaadka ereysa jawaabta waxaan u malaynayaa inay tahay waa beenta waa jawaab sax googa su-aashan waxay leedahay jini jini saaran oo jini kala saaran jar ka soo degaya oo jaqaf haya acuudu bilaahi warbaashaas maxay ahayd waxaan u malaynayaa inay tahay jini jini saaran waxaan u malaynayaa doofaarka inay tahay maad garan haddaan uga faa'iideyno dhegeystayaasha waxaa weeye waa nin faras fushan iyo koorihiisa waa markaagii bashiirow maxaa weydiinaysa cabdiraxmaan googa cigalle ul qurux badan qaadan waaya waa maska jawaab saxa waay ay maxaa weydiinaysaa adiguna cabdiraxmaan bashiir googa waxaan weydiinayaa horcadde dibcadde dhex dudun waa ratiga raran waad garatay waa orka raran googa waxaan ku weydiinayaa afar gamuun god ku wada yoontay afar gamuun god ku wada yoontay waa naasaha geele waa jawaab sax waxaan ku weydiinayaa raaskan kasoo guurnay eesaan carcar leh baad joogtay jawaabtaas waxaan jeclahay inay tahay allahuma istacaano takarta waad garatay waa tahay weli halkaa nagala socotaan waa raadiyo ergo waxaan bartanka kaga jirnaa xubinteenna gogaalaysiga oo ay ka qayb galayaan bashiir cabdulqaadir suuley iyo cabdiraxmaan siciid khalaf bashiir waa markaagi maxaa weydiinaysaa cabdiraxmaan googa cabdiraxmaan cigalle silsilad qubatay sidee loo guraa waa sonkorta waa jawaab saxa isgaduus isgaroobis geel horkaca isgaduus isgaroobis geel horkaca waxa waaye wadaanta waad garatay googa cigalle malaq malaq ma dhaqanyooto ma garanayo jawaabtaasi waa mindida waa tahay aada iyo aad ayay umahadsan yihiin bashiir cabdulqaadir suuley iyo cabdiraxmaan siciid khalaf oo martiinoo ku ahaa xubinteenna gogaalaysiga ee idaacadda ergo oo anigu maxamed saalax idinla socotiinayo toddobaadkan intaynu ku kulmi doono toddobaadka xiga xubinta tan xigta nabadgelyo
waa tahay dhegaystayaal intaana qodobada kale u gudagelin a inoo soo qabto iminkana hees ay ku luuqeynayso fanaanada leyla kootali Gotta
reer miyigii waanay isu tag baanay lahayn oo waanay ka tashanayn berigii hore waa laga tashan jiray dowladdaanana fasax looga qaadan jiray dowlad la-aanta jirta ayaa keentay in meel walba laga soo saaro ninkii xooga haystaaba yidhaaho biyihiibaa iiba biyuu waa qaali naaftadu waa qaali marka wuxuu leeyahay intan aad kaga fakatid biyaa ah ee iibka aad kaga fakatid marka iyagana naf baa ku wada meesha waxaa maqan wada shaqayntii wada tashigii iyo dowladdiibaa maqan haddii xaaladaas dowladda aan ku dheeraaday aanayba soo socon aanu iska dadku waa in markaa wacyigelin loo sameeyaa inay isla shaqeeyaan maalanba meel walba cidda degan waa inay leedahay dad guddiya oo ogolaada barkedda ama tuulada ogolaada waa inay leeyihiin haddii aan reerbaaduhu dowladnimadaa yar oo iyaga khusayso samaysan oo maamulkaa yar samaysan iyagoo caydha ayay soo geli doonaan toban sano ha qaadato shan ha qaadato afar ha qaadato ayay magaalooyinka soo geli doonaan oo bakbakteey dee nabaad guurkaa weyn bay keenaysaa deerfor waxaa kaa horeeya adoo qaxay oo barkadii ka cararo xoolihii kaa dhammaadeen sababtoo ah markaad meel walba tuulo ka dhigtid oo meel walba barkad ka dhigtid oo meel walba gaari reer walba xoogaa ariga iibiyey gaari buu iibsaday uu ku waraabiyo oo dooxo walba jiiro oo geed walba dhaxu laga shido waxa weeye maxaad barkad u samaysanaysaa barakac baaba kuu soo socdo waad aragtahay marka caqliga reer baadiyo ha shaqeeyo ha isu tagaan dowladdu soo socotaa ma jirto shacbi magaalo oo dan kalihi ma jiraan iyagu waa inay wada tashadaan weliba dadkaas waxaa ka dhexeeya deegaan walba oo la degan yahay cidda degan way istaqaanaa wadatashi baa ka dhexeeya haddii wiil qaad cuno ah cidi ka disho reerkaasoo dhan khatar bay isgelinayaan inay dagaal galaan bal kaa qaad cuna ah oo kaa dhintay waxaa ka fiican geed laantiibaa ka qiimo badan marka bal qiimaheeda reer baadiyow bartaa idinkaa shaqo haysta idinkaa nolol haysta idinkaa dhaqaalo haysta oo run ah intaa ilaashada barakac bay kula yeelanaysaa waayo barkaduhu meeshii baraag laga sameeya magaalay noqotaa xaalufin baa ku dhacda xoolahoo dhan bay isugu yimaada sida ceelku xaalufinta u keeno barkadu u keentaa tuuladu u keentaa ma garat marka meeshii barkadaa lagu badiyaa waa meel la dhacay
ka dhegayso reediyow ergo idaacadda hiiraan weyn ee magaalooyinka beledweyne iyo buula burde oo gobolka hiiraana saddexda ilaa afarta galabnimo maalin walba
waa hagaag dhegaystayaal iminkana muqdisho jaamac cumar maxamuud oo loo yaqaano garweyne wuxuu ku nool yahay magaalada muqdisho wuxuu noo sheegay in kun sagaal boqol ilaa toddobaatan iyo shantii uu ku shaqaysanayay ilaa hadda oo la joogo miisaanka dadka lagu cabiro haddaba waxaa la kulantay wariyaha reediyo ergo fardowse sheekh cabdiraxmaan waxayna ka waraysatay bal arrimaha la xiriira miisaankan iyo sida uu ugu shaqaysto wuxuuna yidhi waxaan ku bilownay hal miisaan oo jarmal ah waxaan dhignay saleema ceelgaab meel yidhaahdo oo ceelgaab ku taalla horteedaan dhignay labadeenna isku bedeli jirnay ninkii habeenkii shaqeeyana maalintii uu shaqayn jiray ninkii maalinta shaqeeyana habeenkii uu shaqayn jiray lacagta jornaad mushaarka aan ka qaadanno shaqada kale oo yani maxalligaana waxaa nooga badnaa lacagta aan ka qaadanno laga soo gasha miisaanka halkaas miisaan kadib waa ballaarinay miisaamadii baan raadinay miisaanka aan ku bilowno marka miisaan waxau ahaa ka go'an jarmal dawladda soo saartay jarmal waa ka go'naa dalkana wuu ka go'naa wuxuu ahaa miisaamo qadiimiyo hore oo ku shaqeeya lacagta soomaaliga ah nus markii lagu rido ayuu shaqaynayaa kumi ayuu marka hore ahaa kumigii systemkiisa waa ka bedelnay nusaan ka dhignay nuskaasaa lagu ridayaa hadhow lacagta hoosaa kala soo baxee qof walba nuskaas ugu shaqaynaya marka wuxuu ahaa miisaan xataa aan shaqaale u baahnayn qof walba nuskaas jaab kala soo baxa waa kulos miisaan waa ka soconaya aduguna maqribkii hadda timaada lacagta hoos kala soo baxee inta qofoo maanta miisaankaas fuushay lacagtaa kuu sheegaysa nuskaasi laba qofood maku shaqaynaya hal qof ugu shaqaynaa bis marka sidaasaan ku bilownay miisaamadii laba kale aan kusoo darnay laba kale markaan kusoo darnay miisaamadii waa weynay saddexdaasaan ku shaqaynaynay ilaa iyo xilligii siyaad barre insha allah miisaanka la adeegsan jiray xilligaa iyo hadda midka la adeegsado oo aad weli ku shaqaynaysaan farqi ceenkeeyaa u dhexeeya farqi weyn baa u dhexeeya waxaa u dhexeeya fardows adduunyada waxa weeye mar walba horumar bay gaaraysaa hadda haddaan sii joogno annaga waxyaalo badanoo naga qarsoon baa jira oo soo baxayo ilaahay baa qur-aankiisu ku sheegaya waxaan samaynu alla daabado kuwa aad taqaanaan oo awrta iyo fardaha iyo dameeraha ka mid a iyo kuwa aan idiin qarinay ayuu alle bacdayn kuwa noo qariyay marka hadda waxaa ka mid ah diyaaradaha iyo maraakiibta iyo waxaas ma jirin ilaaha qur-aankiis ku sheegayo waa qarinay haddeer wax laga sii qarsoonaa jira oo soo bixi doona marka haddee farqi weynaa u dhexeeya markaa su-aashaada usoo laabto qalabkan qalab casriya oo electroniga oo koronto ku shaqeeya weeye oo alxamdulilah iyo aad iyo aad casri u ah kuwii horena waxaa kuwa manawaala oo gacanta looga shaqeeyo ama nus ama nuskas looga shaqeeyo ama kuwa la yidhaha mardaan oo talyaaniya oo gacanta looga shaqeeyo manawaala oo gacanta baan ku shaqay jirnay haddana aad u culus oon la qaadi karin baan ku shaqay jirno marka farqi weynaa u dhexeeya midkaani weliba midkaani waa qayb caafimaadka ka mid a kaas wuxuu ahaa miisaan keliya haddana casrigana waxaa la ogaaday miisaanku inuu caafimaad yahay in la dhimo maxaa yeelay hadda adduunkaba waxaa la leeyahay waxaa laga dhaladgareeyey miisaan aan dhirir lahayn ebel miisaan ma keliya soo bixi jiray miisaan hadda miisaan walba dhirra lagu soo daray maxaa yeelay qofku markuu ismiisaamayo waxaa la rabaa yoolka isku miisaamayo inuu helo waa ismiisaantay boqol baad noqotay waa ismiisaantay siddeetan baad noqotay waa ismiisaantay toddobaatan iyo shan baad noqotay wax macnaha ma samaynayso waa inaad heshaa yoolka isku miisaantay oo muxuu yahay dhirirkaadu markuu intaas yahiin intaasaa lagaa rabaa lafaad u qaadi karaan tiina waxaa laga helay dhirirka waana maado lagu qaata caafimaadka oo ninkii soo maray biolojiga ama caafimaadka kusoo mara kusoo mara dhirirkaada haddii la helo waa loo dhirirkaada laba jibaaran loo qaybshay miisaankaada waay marka iyadiyaa la fududeeyo laga soo dhigay electronic marka markaa ismiisaanta waxaad helaysaa adiga yoolka miisaankaada lafahaad oo qaadi karaan dhirirkaada waa intaas miisaankaada waa intaas faadka xagga cayilku waa intaas hadduu dhirirkaadu intaas yahay intaasaa lagaa rabaa farqi weynaa udhexeeya kaas laakiin wuxuu ahaa miisaan boqol hatee soco konton hatee soco markii bilowgii hore waxaad ii sheegtay inay idinku dhalisay cadaadis aad kala kulanteen adi iyo saaxiibta saaxiibka allah u raxmade dhanka shaqada iyo shaqo aad hayseen dhaqaalaha aad ka heshay miisaanka maxaad ugu bilaabi weyda ganacsi kale oo isaga ka baxsan
wallaahi fardos oo wax meesha ku jira laakiin hadda ka hor waxaa dhacday nin baa wuxuu lahaa wuxuu ka ganacsan jiray caday walaalkiis baa dhoofoo dabadda aaday wuxuu niyo labaatan kunoo dollaran kuu soo dirayaa shirkadaha iyo ku darso oo ganacsi noqo waa mahadsan tahay buu yidhi labaatan kun oo dollar uu soo diray lacagtii buu soo qaatay magaalada wixii caday soo gelayay iyo wixii shaqaalaha caday ka shaqaynaya iskugu yeelay wuxuu yidhi maanta wixii ka dambeeya alaad ii shaqaynaysaan cadalayaalow kuwa cadayga keenayay saddex baqaaroo kireeyey cadayuu ku rogay cadaygii magaalada soo gelayey ayuu ku rogay shaqaalihiina waa shaqaaleeyey wax alla wixii cadaygeedii wuxuu ii shaqeeyey aniga adiga muddo kadib waxaa soo wacay walaalkii wuxuu horniw lacagtii maxaad ku qabataa wuxuu yidhi caday baa ku gadaa waa arrin la yaab leh war wuxuu lacagtii labaatan kun kusoo diray miyaa caday ku gaday wuxuu yidhi walaalow lacagta ani xaayigu soo dirtay soo inaan ku shaqaysto ku ganacsado ima soo dirin wuxuu yidhi labaatankaadi kunna waa kuu hayaa shan kunoo macaashana waa haystaa buu yidhi carruurteedina waa ii biishaan buu yidhi maxaa garantaan waxaan aqaanaan geliyaa waxaan kuu sheegaa fardowso waxaa jira nin walba nin haddii lacag la siiyo wuxuu la aadaa baabuur nin haddii lacag la siiyo wuxuu la aadaa beeraha in haddii lacag la siiyo wuxuu la aadaa haddii la kuuroo yahay dhulka iyo ganacsi ninba wuxuu yaqaano ayuu ku ganacsadaa marka anugu markaas miisaankan ku ilfuroon shaqaalan ahaa laakiin shaqaan waxaan ka bilaabay ganacsi haddeen haddaan isiiso boqol kun oo doolar waxaa miisaamahayn la aadi mayo anigu maxaa yeele waxaan ogahay meesha ay u dhimanayaan iyo meesha wax looga helayo iyo siday yihiin iyo qarashka ku baxaya waan ogahay marka meel kale hotel hebega lama aadi karo waa maasanta isla miisaanka ma ballaarisa walba miisaanka waa ballaariyey miisaanka waa ballaariyey oo waxaan ku bilaabay hadda ka hor aniga ninka saaxiibkay annagoo xoogaa qaxla la galay baa miisaamadiina xoogaa naga hor yimaadeen waan u fakernay waxaan ku darnay barasharka b b-da kuwa makiinadaha dhiigga lagu cabiro baan keennay annagoo shakado waaweyn soo xiranay oo dallado waaweyn soo dadka aad weriyaal loo kala iyo kuwa nationaala noo yimid oo waraysi nooga baahday waxaan idin waraysi ma bixinayno bilowgii burburka ka waran isbeddel ma ku yimid shaqada tusaale kow iyo sagaahankii oo dowladda ee dhacday labaiyo sagaashankii ilaa afar iyo sagaashankii oo ku jiray dagaaladii lixdii bilood ay jireen isbeddel weynaa ku yimid maxaa yeelay dadku waxay iscabiraan ama is ogaadaan markii ay degan yihiin oo nabadgelyo haystaan oo dawlad haystaan oo naftooda ay ka fekerayaan haddee nin baahan xabadna ku socoto miisaan uma jeedo halkaas xoogaa waxaa laga galay caqabad weynaa nooga timido miisaamadii waa iska xaraynoo baqaaraan ku shubnay kuwa yaryar waa soo bixinay oo haddii laku inta wiil udhibnaan shaqeeya laakiin shaqadan weyn oo yani rashamsiga ahoo nolosha leh kala go' weyn baa galay kala go' weyn baa gala qaxaas marka waa mahadsan tahay hadda ka waran
dadka waxaad moodaa haddeer in ay si aad iyo aad iyo aada u fahmeen inay ismiisaamaan bal waxaaba jiraba magaalada ka abuurmay wax la yidhaaha jiim ama caalamiintu haba u badnaadeen gabdhaha gabdhaha aad ugu tixan ayagoo labaatan labaatan iyo soddon soddon ay ii yimaadaan halkaas marka waxaa aad loola dagaalaa ofweydkaa aad loola dagaalaa culayska badana aad loola dagaalaa marka inta jiim magaalada ka furan oo dhan anay ugu xihan yihiin xataa jaamacadaha ardada wax loo dhigahayo markay maadadan matariska soo gaaraan iyagoo macalinku horkacayo shan boqol lix boqol gaariyaa aan faylgareeya oon ilaado bishaan idinkaa iskale asbuuca dambe idinkaa iskale jaamacadaha maxaa yeelay maadadii loo dhigayay soo saaraysaa baashaan weelkamta ah maadadii bay soo saaraysaa maadadii marka waxay sahlaysaa inay si fiican u fahmaan ardadu inay si fiican u fahmaan marka miisaanka caddeer heer sare weeye aaduun u wanaagsan yahay
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
saynab saynab heere ku aaway xaggee joogtaa
haye haye karbabacdiisii buu soo wataa war halkan ayaan jooga
haa ilaan halkanaad ku jirtaa oo weel baa dhaqanaysaa cunugii iyo xaalkiisii ka warran sidee buu yahay muxuuse ku yidhi dhakhtarkii haddaad u tagtay war anigu ma garanayi ilmo oo aan aabbood ka war haynin oo aniga uun faraqay haysta naahedhe waad muran iyo qarshajac badan tahay markaan ku arkaba hadal unbaad la soo taagan tahay muxuu ku dhahay dhakhtarkii hadda ii sheeg war dhakhtarkii ma arkin laakiin kalkaalisadii aamina aheed waxay ku talisay inaan u qaadno wiilka dhakhtar cali
soomaaliya adduunyada iyo meelala deris ahba waxaa si xoog leh uga socda dadaallo badan iyadoo layska kaashanayo sidii loo xakamayn lahaa cudurka dabeysha adigana hooyo iyo aabbe iyo ced kastoo ka mas-uula carruur waxaa looga baahan yahay inay dhankeeda dadaal ka gasho
waa tahay akhyaartana dhegaysanaysaa weli erga ayaad nagala socotaan waxaa inoo soo socda barnaamijka tiknolojiyadda balse marka hore aynu ku horeyno sheekada lama huraan qayb ka mid ah oo aad u xiiso badan maanta waana tan ee iga guddooba
xaaladaha nolosha soomaalida haddii ay noqon lahaayeen nabadda bulshada caafimaadka waxbarashada dhaqan celinta dimuquraadiyadda dowlad wanaagga iyo dibudhiska waxaa soo saaray raadihii la oran jiray irin ee wakaaladda wararka qaramada midoobay u qaabilsanaa arrimaha bini'aadamnimada magaca sheekadu waa lama huraan waxay ka hadlaysaa burburkii ku dhacay qaranweynihii soomaaliya kadib dagaaladii sokeeye ammaan darrada baahday kala dambayn la-aanta qaxa dhaca iyo kufsiga sheekadu waxay astaan midnimo u qaadanaysaa tuulo qayaali ah oo ay ugu magacowday tubcaano oo loola jeedo tuulo barwaaqo ahayd oo ay dadka oo dhani ku wada noolaayeen iyada oo dadka aan loo kala xigsanayn qabiil iyo koox mana ahayn mid leh ciidan iyo hub waxay dadkeedu ku wada dhaqmayeen xeerar ay isla ogol yihiin tuuladaas waxay noqotay mid laga qaxo oo dadkii nabadda ku wada noolaa midba meel u jihaysto koox hubaysan ayaa halkaas waddo ka dhigatay dadkii deegaanka degganaana u diiday in si nabad ah ay u degganaadaan dadkii tubcaana ka qaxay ayaa dhibaato kala kulmay meelihii ay nabadda bideen waxaana ay bilaabeen in dib ay ugu soo noqdaan tuuladoodii si nolol cusub ay halkaa uga bilaabaan sheekada lama huraan waxay dadka u bidhaaminaysaa sida loogu baahan yahay lama huraanna ay u tahay iskaashi wadajir walaalnimo cadaalad iyo isqadarin taas oo keenaysa in dadku ay higsadaan nabad iyo horumar
ardiya jooqaay iska warrama maxaad sheegtee walle waa jigne waa ilaahay mahadii waa la fiican yahay wax dhibaato ay ma jiraan khayr badan baana ilaahayna siiyey halkee bay jigrow maanta kaa keentay ahoo adiga ardoy makhaayadaadii baa si fiican kugu shidan oo dadkii dagaalkii isbaarada ka faa'iidaystay baad ka mid tahay adiga iyo jooqaba bal halkan la aada eege waryaa kuu yar isbaarada bay ka faa'iidaysteen waryu dadku kula yaamine naga aamuso hayna ceebaysan sidee idiin ceebaystay ma waxaan jirin baa sheeg hayo waxaan jirin baad sheegtay war annagu ma isbaarada ayaanu wax ku leenahay sidee baad u hadlaysaa ya weligaa waxaan loo joogin iyo waxaan jirin baad jigrow sheegtaaye annagu ma isbaarada wax ku leenahay miyayna run ahayn in baskii ka soo cararay dagaalkii isbaarada rakaabkii u iibsadeen aad cunto badan u samayseen oo aad u kariseen oo meeshaad hal neef ka qalijideen aad laba iyo saddex iyo afarba inta ka qasheen aad farqaha kaga shubateen intaasaa intaasaa beera ardo hadahaya alxamdulilah taasi waa shaqo meelaha isbaaro ah dadka baahan oo maskiyaasha cunto u karinayna mooyaane ma isbaaraan ka faa'iidaysanay meesha daroona nala aado bal eeg jigrow saacad kas mid baad ka hadashaay yaa walba jignu ahay ma war wanaagsan baad ka filaysay runta ayaad u taqaaniin wax ee waxaad ii sheegtaan goorta uu ku soo beegan yahay baskii halka kan oo uu soo marayo ha waxaa ii sheegtaan waxaa ii sheegtaan waxaa ii sheegtaan kuu sheegi mayno heda annagu sug haddaad sugi kadhid waa haddaa muraad ka leedahay oo ma waa waxba la isweydiin karaa wax la isweydiin karaa ma jiraan haddii jigrow tubcaanay heshay basas halkan soo mara soo nimco ilaahay maahan oo ay ku dhismayso tubcaano taas waa miday ilaahay xamdigiisa ay ku heshay daryeelka iyo nabadda iyo kala dambayn dadkeeda horta sooqay waa runtaa oo nina ma diidana horumarka laakiin waxaan diidanahay dad ay ka mid tahay ardo oo waxyaabaha qaarkood dadkana soo qaado iska indhatira oo maxaan iska indhatirayaa wax allaale iyo wixii lagu dhaqaaqo adiga ayaa ku dadaala sidaad u kala kaxayn lahayd waxaase dhabtiiya tubcaanood horumarkeeda maalinba maalinta ka dambaysa inay ka soo kobcayso oo ka soo korayso ilaa xaggee baa nabadda iyo horumarku jooga waa taasoo kuwii diriray oo isbaarada ku diriray ergadii loo saaray waa iyaga ku dhexdhexaadiyey inay laba isbaaro oo isdhinac taalla ay ka dhigaan oo isbaarana aysan isbaarahu guriyeyn oo mid walbaba loo daayo tooda oo labada isbaar isdhinac yaalliine horumarka iyo nabadda aad sheegaysid iyo wanaagba xaggee bu yaalla allahu akbarey wartaasoo mid adiga aad samaysatay wadhiis fikirka iyo taladii shalay waa miday maanta xabaddu ku joogsatay oo reer tubcaan ay nabadda ay ku heleen si kastaba ha ahaatee kol haddii ay sida aad sheegaysaan basaskii iyo dadkii kale oo halka kan imaanayay ay marin u noqotay tubcaana inay halkaan mar walba ay maraan anaguna waan ka fiirsanayaa sidii aan nabadda tuuladeenna uga faa'iidaysan lahayn ma aha inay iyagu halka kan iska maraan ilaal nabadda laftigeeda dad baa samaystaye ma ahan qof walbaba inuu iska maro annagaa meeshaa nabaddeeda samaysanay annagaana leh ciddii soo marta soo maaha waa waa lagula xisaabtamaya dee nabadda laftigeeda lagu xisaabtamaya oo maxaad damacsan tahay badan ku dhegaystee maxaad damacsan tahay taasi anigay ii taallaa wax idinkugu jira iyo wax shuqula aad ku leedihiin midna ma jirtee ka baxa laakiin ogow in talada tubcaana wax ku leenahay iyo wax ka ogaanshaha tallaabooyinka la qaadaayo waxaan idi iidhi arrintaasi idinma khusayso ee ka gaabsada waxa uun ogaataa qaladaadka aad samaynaysid oo aan lagula ogayn inay kulligeenba ina wada saamayn doonto ee intaadan falin ka fiirso war ka fiirso waxaad falaysidaan ku leeyahay jigrow ka fiirso mar kale ayaan idin leeyahay waxyaaba waxaa jira aysan dumarku shuqul ku lahayn ee nin waliba dhankiisa tubcaanood ha uga faa'iidaysto hawlaha qaarkoodna ha isku soo maqiiqin inay ka dhanbaxo laakiin waxaan ku leeyahay jigrow uga faa'iidaysto dhanka nabadda iyo horumarka ee maaha dhibka dadka iyo deegaankeeda aniga hay tilmaamin maxaa lagu tilmaami waaya tilmaamin waa aqaanaa naaheedha maxaa wada hadlaysaa waa jigriye naa iska daa warkiisa waa jigriye kalajoog nagu dirta
assalaamu calaykum madcaliyow haye abuyon haye maalinkii ahaa wacalaykum salaam macalin bisbaas soo gal soo gal ha dhawaaw waan dhowahay waan dhowahay warna laysuma hayo isku meella waa la degan yahay haye ha runtaa sidii raabti lanshalafoof laweelbu mashquullay nagaday haddii hamiin la kooyana jeefkii ba dhararni eh waa runtaa aad baa loo mashquulsan yahay dugsiga saan u fadhiista madaxa kor uma qaado waa mar aan cunug u yeedhinayo loox waa mar aan kuwa ka dhegaysanayo iyo dee mar aan kuwa la subcinayo waa iska hawla adduundee runta ahaa tan adadad reer tub aan kiijeeladeengu owlaada adu albartii deegaanka dhan ku tilmaamanyin waryaa shaahigisheenaa shaahigisheenaa haboobsiya maya maya ha isdhibina shaa xaggaaba waa laga diyaarinaya madcaliyo ya maya maya maya maalanka oo ilifidhii shaahilaan maaba anfacaasa dhiilo wanta ka jartoona ha dhawaay shoobay kooy adiina kooy kooy kooy inta ha fadhow ha fadhow ha fadhow oroday dhinigun ha fadhow haye madcaliyow dee ii waran wax dhibah miyaa jira haa macalin bisbaas anikin weeri wal dhib e oo saas inwiingna ma jaraan kastay haye balii waran aranka saabsan ani i oonay haaskay shoobay waay dartay maxay tahay de arrinta ani i shoobaay wakti badan aha isla roognay unageedun ada aragaasona ilaahay ana shal siiyay qax iyo joogteen qax iyo rafaad iyo dhibaato badannaha isla marnay wal adalkiinkawal adalkiinka sheekay oo male kastay aad baan u garanaya dhib iyo dheefba waad wada qaybsateenoo dee adduunkan wakti badan baad soo wada joogtaa dee ilaa iyo intaasba weligeen waan wada joognay haddana maxaa yimid oo dhibaato ah niow haddii ana runtikiin sheega shoobay maybalata behee waana tahriiba galeelata waar maxaa tidhi hadalkaa balsi saaniya igu soo celi tahriibeelata hamiin hore ilaa iyo horaad dano teegnayti hatana madi ana meel aan aan kufakad waaye yaa aan hakin weeri hayaay war waa arrin cajab leh fallaariya waxaad filanayinba mar bay fug kugu soo yidhaahdaane shoobay maxaa ku qaaday dee waa maxay waxaan uu sheegaya madcaliyow haa waa runtiis anigaana dalbaday yaa wakti badan aan rafaad iyo fikirku dhammaysanay murug adduun leh maan noloshaaynu ku dhammaysahaynaa dee weligeenba taa waa la wada jooga annaguba taas waannu kula qabnaa weligeenna waannu kuula jirnay haddase shobaye waxaad mooddaa inay dee tubcaana dhaanto meelo fara badan ee arrintan miyaad ka noqotid seen ooga noqahaa niman iyo naago iyo dhallinyaro aa tahriibeen oo noloshooda maanta wax ka beddeleen oo adduunka isku subay ayoy kuwaas ma naga karto fiicna anna markaan waxaan rabaa inaan isku fiiriyo meelo kale oo ilmaha u soo shaqaysto horta shoobaaye waxaa weeye adu qof weyn baad tahoo wixii aad dhili kartayna dhashay waxaad dhaqayna waad dhaqday soo maad garan midda kale laakiin talada ma ku darsatay in ay dad badani dee ku dhammaadeen oy ku waayeen naftoodii badaha oon marar badan ka dhegaysanin idaacadaha waxyeellada soo gaadhay soo maad garan shoobay sidee ma madiilaa walaagi iyo qobsata may kufujiyi karo in sheeg inti arrintaas jarta aan walba oo agriisad waay waranaa u sheegayn oo runta u sheegayn aniga waxaan jeclaa lahaay inaad iigu ducaysiin oo aan ka herin dadka reer tubcaano oo hadda isu diyaariyohaayo inay badfuranka ka faa'iidaystaan oo iska dhoofaan iga walaalan tahriib kugu ducaynay anigu shoobaaya waxaan ku dhihi lahaa arrintu dee deg deg ma mudna ee si weyn uga fiirsa dee adoo eegaya dhinacyo badan waayo hadda waa habeen oo waa la wada daallan yahay haddii alla idma mar kale inooga dhigo si aynu isaga nimaadno o aynu ka wada tashanno teeda kale markaad leedahay ii duceeya ducada iyo dee wanaag iyo khayrka waanu kugu ducaynaynaa sheekhaaga iyo xaajiga magacaliyadoo addeecdo ayay dantu ku jirtaa haa laakiin taariif kugu ducayn mayno laakiin ow macallinow aniga hadda waa kacdoomay ee alla ana bariisiyo allah ina bariisiyo dhammaantoodwaraabay
haddii aad joogto jowhar iyo deegaanada ku dhow dhow waxaad raadiyo ergo ka dhegaysan kartaa muwjadda f m ta ee raadiyo jowhar maalin kasta saddexda ilaa afarta galabnimo
waa tahay akhyaartana dhegaysanaysaa iminkana aynu ku wada nasanno hees ay si wada jira ugu luuqaynayaan fanaaniinta axmed gacayte iyo aamine cabdulaahi hadduu samir wax tari lahaa
mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitrban dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socon kara qaar ka mid a efemyada halka dadka adeega internetka heli karana ay naga dhagaysan karaan radio wergo dot o r g iminkana kusoo dhowaada barnaamijka tiknolojiyadda waxaa soo saaray soona jeedinaya cabdixamiid cabdicasiis
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka teknolojiyada ee radio ergo oo a ku maqashaan warbixinno xiiso badan waxaa kula socodsiinaya anigoo ah cabdixamiid cabdicasiis qodobkeen koowaad toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa google oo xirtay laba boqol iyo toban kanaal youtube oo la sheegay inay ka qayb ahaayeen iskuday abaabulan oo loogu talagalay in lagu saameeyo mudaharaadyada ka socda hong kong tillaabadani ayaa la xiriirto tillaabooyin la mid ah oo ay qaadeen twitter iyo facebook horaantii toddobaadkan si kastaba ha ahaatee si ka duwan shirkadahani google waxay ka gaabsatay inay si cad u sheegto inay rumaysan yihiin in dowladda shiinaha ay ka dambeysay xogta lagu faafiyo ciwaanada ama janalada waxay kaloo sheegeen inaysan wadaagi doonin faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan ulajeedka xogta lagu soo bandhigay kanaladan afhayeenka google wax faahfaahin ah kama bixin markii ay b b c da weydiisay in google uu ku raacay qiibeynta twitter ee ah in ciwaanada ama barahani ay wadaan olole qaldan oo dowladda shiinaha ay wado laguna talagalay in lagu carqaladeeyo dhaqdhaqaaqa mudaharaadka ee ka socda hong kong shirkadda maysan sheegin qorshaheeda ku saabsan macaamilka warbaahinta ee dowladda maamusho sida warfaafinta shiinaha ee shinghwa dhinac kale twitter ayaa ku dhawaaqday in aysan mar dambe la macaamili doonin warbaahinta ee dowladda maamusho kadib markii ay soo food saartay dhallaaceyn xoogan oo ku saabsan xayisiimo lagu marin habaabinayo dadka qodobkeeni labaad waxaan kusoo qaadanaynaa shirkadda microsoft ee barnaamijyada kombyuutarka farsameysa ayaa kusii dhowaaneysa soo saarista barnaamijka kombyuutarada ka shaqaysiiya oo cusub oo lagu magacaabo windows hellow kaas oo ay sahlanaan doonto in la furto iyadoo aan u baahnayn adeegsiga furaha sirta ah shirkadda ayaa ruqsad u heshay inay sameyn karto adeegyo fududeynaya in kombyuutarada la isticmaali karo iyadoo lagu furayo wejiga ama faraha microsoft waxay sheegtay in ay ogaadeen dadku in aysan jecleen adeegsiga furayaasha sirta ah taas oo ay ugu wacan tahay in la xusuusto oo adag dadku waxay door bidaan in ay samaystaan furayaal ay fududahay in la xusuusto arrintaas oo nuguleynaysa in ay bartilmaameed u noqoto kuwa xogaha u dhaca habka furashada casriga ah ee windows hellow wuxuu la shaqeynayaa microsoft age google crom iyo mozilla firefox adeegyo kala duwan oo ay leedahay microsoft oo ay ku jiraan office three five six skype xbox live ayaa sidoo kale habkaasi casriga ah ku shaqeyn doona aada iyo aad ayay u mahadsantihiin dhegeystayaal haddii ay jiraan wax fariin ama su-aalo ku saabsan teknolojiyada waxaa su-aashaadii ama fariintaada noogu reebi kartaana marka gaaban ee laba kun iyo labaiyo toban waxaa barnaamijka idinla socodsiinayey anigoo ah cabdixamiid cabdicasiis waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mowjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis waxaad kalood naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa radio ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada